haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo cashe ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud waxaanan idinkugu haynaa sida aad inoogaga barateenba heeso kala duwan caashe haye dhambaalka ugu horreeya toddobaadkana nuur waan ku bilaabayna barnaamijka waxauu naga soo gaaray hooyo sacdiyo shariifa hooyo shamso barre hooyo maryam barre fartuun isaaq waxay ku magac dheertahay arlaadi iyo saygeeda ismaaciil marguus iyo caruurteeda waa fartuun isaaq arladi iyo sheygeeda ismaaciil marguus iyo caruurtooda khatro isaaq iyo sheygeeda deeq shariif iyo cabdinajiib mawliid iyo xaaskiisa nuurto shariif cabdirasaaq shariif cabdifataax shariif iyo daynabo maxamed sheekh iyo sheygeeda iyo caruurteeda iyo guuraay sheekh isaaq iyo maxamed nuur iyo amiiro sheekh isxaaq iyo birkan sheekh isaaq iyo maymuun sheekh isaaq iyo maxamed nuur sheekh isaaq waa la badan yahay maasha allah waxaa kaloo ku jirta hooyo taqiila sheekh maxamed xasan birkan iyo samsam axmed abukor xasan axmed abukor muna axmed abukor aamina axmed abukor iyo hibaaq axmed abukor iyo waa xaajiye shariifo abukar iyo cabdinaasir shariif iyo dhammaan baa la yidhi reer sheekh isaaq reer sheekh nuur reer waa dhammaan reer sheekh isaaq dhammaan reer sheekh nuur iyo dhammaan reer faadimo xaashi iyo dhammaan reer axmed abukor waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ee tahaniyad hawada u marinayaan maxamed sheekh isxaaq maxamed iyo nasre maxamed mooge oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa iyo sidoo kale bay yidhaahdeen xasan sheekh isxaaq maxamed iyo jaaliya shawuul sheekh cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin waxaan u rajayneynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waaro ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasha dhambaalka ugu horreeya dhankayga waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer macalin ibraahim saleebaan oo ay ka mid yihiin cabdulqaadir macalin ibraahim iyo saleebaan iyo xaaskiisa iyo ciyaalkooda muumine macalin ibraahim saleebaan iyo odageeda iyo ciyaalkeeda ismaaciil macalin ibraahim saleebaan iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa shariifo macalin ibraahim saleebaan iyo odageeda iyo caruurtooda faysal macalin ibraahim saleebaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa milyuun macalin ibraahim saleebaan waxaa kaloo ku jira ladan xusein farxiya maxamed macalin ibraahim saleebaan iyo yaasiin ciise wardheere waa wariyaheenii magaalada nairobi dhammaan dadkan isku duban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah axmed saleebaan macalin ibraahim iyo xaaskiisa baarliin nuur aadan oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka karomi oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya wiilkaas waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubadda kheer qaba kala hela aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxauu naga soo gaaray hooyo nimco axmed daa-uud iyo caruurteeda ilmo axmed shire waxay kale yihiin mahad axmed shire muna axmed shire mamtaas axmed shire iyo amiire axmed shire daahir jaamac muuse daljir cabdikariim maxamuud xirsi guji iyo axmed naasir cabdi cabdulaahi wuxuu ku magac dheeryahay dicin iyo samatar xaashi muuse iyo cabdiraxmaan faysal ismaaciil wuxuu ku magac dheeryahay dhego iyo maxamed jufe waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadan u dirayaan maxamed axmed shire oo ku magac dheer ducaale iyo marwadiisa muna magaca qeybtii kale waa laga soo tegay oo sideedii bishan sideedaad ee sanadkan laba kun iyo labaatanka meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo wiilii caanan gabaryo caanana way ugu duceeyeen aamiin aamiin ayaan ana raaciyay dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa heesta ugu horreysa caashahay heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa heestii oo buurta u kululeed nuurow inaad hoosteeda aada weliba hoosteeda yaanan dhehine banooda inaad agteeda aada caano ku soo cabto hakaba codka macaan xasan aadan samatir
waxbaa ka dhacay heesta hakaba iyo fanaanka xasan aadan samater sida aad sheegtana insha allah ilaah naf hanagu gaarsiiya inaan caano kasoo dhanno halkaas dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa tahaniyada aroos waxaana diraya fardooso xasan cismaan iyo ruqyo xasan cismaan faadima xasan cismaan qaasim cismaan iyo maxamed cismaan sheekh axmed cismaan sheekh maxamed cismaan iyo maxamed jaalle xiish faadimo saalax iyo amaal maxamed jaalle xiish baynuurta cabdi iyo hibo derow waxaa kaloo ku jira fatxi maxamed iyo nimco maxamed iyo xabiibe macalin ibraahim cabdi bashiir maxamed iyo axmed waa iidarow iyo hooyo dahaabo xuseen cabdi iyo hooyo baabo gacal injineer borow iyo kamas faarax bare asxaabtaas caan ayay ka yihiin caasha barnaamijka dhammaan asxaabtaasi waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadda waa ismaaciil cismaan samaan iyo nadiifo maxamed dhicis oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhadhaab gaar ahaan dhagaxley baa layidhi ducaduna waa dhankiina waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin
anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray awowe xuseen xasan jaamac iyo abi cabdicasiis xuseen jaamac iyo adeer cabdixakiin xuseen jaamac adeer cabdiraxmaan xuseen jaamac adeer cabdiweli xuseen jaamac dhammaan waa adeero iyo eedooyin iyo walaalo waxaana sidoo kale ku jira faadimo xuseen xasan yurub xuseen xasan xaawo xuseen xasan fardowse xuseen xasan ciise cabdi casiis xuseen iyo jaamac cabdicasiis aabe xaaji yaasiin yuusuf cismaan iyo bahjo yaasiin yuusuf waa walaalihii baa la galay iyo fadxi yaasiin yuusuf iyo igraan yaasiin yuusuf faadimo yaasiin yuusuf iyo fardowso yaasiin yuusuf asma yaasiin yuusuf axmed yaasiin yuusuf iyo cabdixamiid yaasiin yuusuf iyo cabdiraxmaan yaasiin yuusuf iyo cabdulaahi yaasiin yuusuf iyo yonis yaasiin yuusuf dhammaan dadkani waxay tahaniyad farxad leh oo aroos hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi maxamed cabdicasiis xuseen iyo boqoradiisa baa la yidhi bushra yaasiin yuusuf oo ku aqalgalay magaalada garoowe koob iyo labaatankii bisha agost ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ee ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aroosyada ayaan ugu badan dhambaal meher ayaan hayaa caasho waxaana dirayaa dadka kale ah raaxmo ibraahim iyo caruurteeda iyo seegeeda cabdi bila cabdi iyo maxamed cabdulaahi hooyo maryan cali hooyo xaliimo goobe iyo katra qalaad egland bashiir ayeeyo nunow iyo injineer borow salmo maxamed cabdulaahi falastiin khaliif yuusuf iyo nasre ceynab abwaan sanyare waxaa kaloo ku jira maxamed ibraahim aadan nuune oo magacaanan isku igu cusbayn caasha dabcan dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad meher ay u dirayaan lamaanaha kale ah salaado maxamed nuunow iyo muxiidiin nuur sugow oo meherkooda uu ka dhacay tuulada buulogaduud oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin anigana amiin ayaan raacinaya bal heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qaba nuuro dhinacii heesaha caasha heesta labaad waa heestii la yaabka lahayd ee halkudhigeeduna ahaa baldoc uun isugu beer waa fanaaniinta aamine cabdilaahi iyo maxamed axmed kuli
tiri hadal ii daboolaa dadkaan ka qarin jira oy dana itirisheeg waa la hen waayo miya waa la xumil waayo abwaaniinta war waa dhameeyeen
walaila waxbaa ka dhacay waxbaa qasbaya dabcan ya aad aad iyo aad aad iyo aad waa tahay heesta baldacun isugu bayraco dadka aamine cabdulaahi iyo maxamed axmed kuli intaasaan ku dhaafno dhinaca dhambalada mar kale haddaan dib u milicsano waxaa la yidhi bahda v o a soomaali magacayga waa sayid cumar rooble cali oo ku sugan baa la yidhi magaalada muqdisho galab wanaagsan buu yidhi waa tahay wanaagsan oo wacan v o a tahniyad farxadle waxaa diraya buu yiri cabdirasaaq maxamed shiikhdoon wuxuu ku magac dheeryahay janno gale iyo xaawo maxamed shiikhdoon iyo asiili maxamed shiikhdoon iyo xasan maxamed shiikhdoon awowe cabdulaahi sheekdoon cigaal iyo awowe geelle shiikow cigaal iyo awowe maxamed shiikow cigaal master jannogale baa la yiri yayeyo cadar maxamuud tooxow iyo shariif yaasiin wehliye cabdulaahi cabdiraxmaan jaamac sayid cumar maxamuud xasan iyo mahad shire cali iyo maxamed shire cali iyo xaliimo shire cali iyo xaliimo suudi xalane iyo faadimo maxamed xaashi iyo shamso sheekh junaydi waxay dhammaantood iyaga oo kala joogaan gudaha dalka iyo dibaddiisa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan oo waa hambalyo dhalasho farxad leh salaada shire cali iyo xalaawi maxamed sheekh doon oo ay gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey misbaax salaada shire cali ducada iyo weliba heesta dhalasho wacan ayaan marti idinkaga nahay nuuro gabadhaasi dhalatay waxaa layidhi ducada waa xaggiina waan u duceyna allaha ka dhiga tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda dhinacii heesahana waa tahay caasha ilaahay ubadka hanoo badiyo waa og tahay wadankeena markaan wadanka joogay waxaan umalayn jiray soomaaliya inuu yahay dalka ugu dadka badan markaa yaraa waa intaa arka ma ogtahay laakiin markii dadyoogan kale iyo caalamka kale aan soo galnay waxaan ogaaday maaragtay ya ama dad badan ay ogaanayaan
waa intaad aragtay cabirka oo meesh oo meeshii aada cag dhigtaba la dudaayo waa ilaahay hana badiyo waa yarnahay waayahay heesa ka hees macaan ayaan soo wadnay laakiin bal aan warqadihii aan sii galno warqadda gacanteeda ku jirta waxaa diraya dadka kale ah cabdirasaaq xuseen xasan iyo xasan xuseen xasan cabdiraxmaan xuseen xasan iyo maxamuud xuseen xasan iyo cabdiqaasim xuseen xasan sheekh cumar xuseen xasan sheekh cali xuseen xasan iyo shaafici xuseen xasan cusmaan xuseen xasan maryamo xuseen xasan iyo sacdiye xuseen xasan xaluw xuseen xasan iyo safiye xuseen xasan muuna xuseen xasan dhammaan dadkan waxay tahniya dhalasho oo farxadle u dirayaan maxamed xuseen xasan iyo sacdiyo nuur cali oo wiil ugu dhashay isbitaalka galmudug baa la yiri cadaado taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobanka bishan agost ducaduna waa xaggiina baa la yiri waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkana waxauu naga soo gaaray yaxye maxamed xasan maxamed sheekh ciise cabdiraxmaan cumar rooble maxamuud maxamed cali iyo cabdulaahi xaaji cabdulle iyo cabdulqaadir axmed xasan iyo kaaho sheekh axmed shariif cilmi cawaaleh ayaana ciise cilmi iyo faadimo xasan cabdulle iyo cabdulaahi maxamed maxamuud iyo cabdulaahi axmed faarax waxuu ku magac dheeryahay doctor iimaan iyo suleymaan ibraahim yuusuf iyo cabdulqaadir sheekh xuseen waxaa kaloo dhambaalka ku jira xasan cabdirasaaq dalmar iyo ugu dambeyntii maryan cabdirasaaq dalmar dhammaan dadkani waxay kala joogaan canada jarmalka sweden australia denmark iyo switzerland suudaan qaar baa jooga ghana uganda kenya waa dunidii oo dhan lasoo koobay iyo gudaha dalkana qaar aa jooga soomaaliya waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambaliyo dhalasho oo farxad le u dirayaan aabeh daaci cabdirasaaq axmed faarax oo ku magac dheer dalmar iyo hoyo doctor ifraax maxamed xasan ismaaciil oo wiil gu dhashay caasimada dalka kenya ee nairobi maalintii axadda baa layiri taariikhduna ay ahayd lix iyo tobankii bisha agosti sanadka laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha ayaan dib u jalleci doonaa caasha ee dhegeystayaasha waxaan usoo wadnaa heestii jeeso iyo qalin jeeso iyo qalin jeeso waa tii sabuurad sabuur jeeso iyo sabuurad maxaa loo dhihi waayo mise jeeso iyo qalin labadooda waxbay qoraan marka malaha kolley waa uun derise ya jeesada iyo qalinkii iyo sabuurada iyo casharka ashar casharka jeesadana waxaa lagu dhigaya sabuurada kan qalinkana buuga lagu qoraya waa garta waye ha marka maxaa kaaga baxay inta aanan heesta dhegeystayaasha u cayaarin caasha kolleyba waxay horgeynaysaa fasaladii iskuolka wax lagu dhigan jiray kalaaskii iyo fasalkii iyo maaragtay ya marka bal aan isaga kala dhex baxno fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba dhegeystayaasha iyo heestiisii jeeso iyo qalin
adiga jidaysanay maqadaysi jawaashada
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta jaase iyo qalin fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqayaa dadka kale ah cabdulaahi isaaq aadan iyo xaaskiisa xaawo maxamed isaaq xasan isaaq aadan iyo ruqay isaaq aadan leylo isaaq aadan janaay isaaq aadan sukarey isaaq aadan maano isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan carfoon isaaq aadan cali isaaq aadan iyo maryan cumar cabdifataax ibraahim nuur iyo cabdulqaadir foodey suleymaan sheekh xasan injineerka aabu xuseen guure shiimoy dhammaan asxaabtan waxay tahniyad meher ay u dirayaan arooska iyo aroosadda weli lama gaarina filaya arooskii soo dadejiye laakiin waa raxmo xuseen guure iyo weriye xasan kaafi ay xasan kaafigeenina ma aha dhe laakiin inaad ku dartaanay ahayd maaragtay magac oo saddexan hase yeeshee xasan kaafi ayay kusoo koobeen oo maharkooda uu ka dhacay xerada dhadhaab dhagaxley gaar ahaan xaafadda d for ducaduna waa v o eda ay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskana soo dadejiya iskuna waara oo ubad kheer qaba ilaahay ha idinku ersaaqo aamiin anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waxau naga soo gaaray cabdiraxmaan aadan cali mustafe maxamed xirsi cabdicasiis maxamed xirsi faysal maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan shiine ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo hindaah cali maxamed iyo nimcaan jaamac iyo siciid saleebaan maxamed dhammaan dad kale waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahniya dalasho oo farxad la ay gaarsiinayaan ibraahim maxamed muuse iyo hibaaq axmed oo wiil ugu dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer gaar ahaan baa la yidhi xaafadda hodan lix iyo labaatankii bisha agost ee sanadkan waxaan leenahay bay idhahdeen wiilkaasi noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfacee soo weynaada annaguna waxaan leenahay aamiin tahaniyad dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday waxaana diraya suldaan cabdinaasir jaamac sayed iyo xaaskiisa maxamed jaamac sayed ayaa ku jiray iyo xaaskiisa cabdi maxamed diirshe iyo xaliime cabdicasiis muuse maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hindo axmed xasan cabdicasiis ibraahim sibriye iyo xaaskiisa baa la yiri waa nasro cabdi maxamuud waxaa kaloo ku jira hooyo faadumo ciise iyo reer cabdulaahi cali camey iyo dad kale oo aada u fara badan warqadda aada iyo aad ayay u dheer tahay dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yidhi soomaaliya maraykanka sweden u k uganda kenya iyo meelo kale waxa ay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan bashiir guuleed cilmi iyo maymuun cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay gobolka nebraska ee dalkan maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixiyey xafse bashiir xafse waxaan leenahay adan noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkana waa tahniyad dhalasho farxadla ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka diraya ay kala yihiin reer cabdi waxaa la waa reer cabdi xiire samatar iyo reer cabdulle xiire samatar daahir xiire samatar maxamed xiire samatar waa dhammaan waa qoyskii o dhan baa lasoo koobay reer calas maxamed jaamac iyo reer xaashi xiire samatar iyo dad kaloo badan oo ay ka mid yihiin arwaax xaashi xiire samatar iyo mahdi xaashi xiire iyo gallad xaashi xiire samatar iyo axmed xaashi xiire samatar iyo daaqo xaashi xiire samatar iyo shariifo xaashi xiire samatar iyo dad kaloo badan oo halkan lagu soo koobi karin waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed xaashi xiire samatar iyo nuura naley axmed cabdi sabriye oo wiil ugu dhashay magaalada guriceel waxaan leenahay bay yidhahdeen wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed amiin axmed in ilaahay uu ka dhigo ducadii baaba bilaabay iyadoo ducada laiisii wakiilanayo maba suginba waxaa layidhi ducada waa caasacuud waa tahay maxamed amiin waxaan leeyahay noqo sida magacaaga ka muuqataba mid aaminka ku caanbaxa oo aamin ah oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan leenahay gabagabadii ayaan soo gaarnay caasha haye heesta ugu dambeysa waa waxaa la yidhi caasha ha saarto
aa tahay waa heesta halkudhageedu yahay ha sheeg sheegin axmeddey abuubakar iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale barnaamijkan toddobaadka dambe ku kulmi doona haddii alla idmo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadino
aaadusheeda
كابكي كشيشيه شف الروح وتاقي شف الروح وتاقي كأنه مرواي شرق نادي كشيضة كابكي كشيشيه شرق نادي كشيضة دافيك الشام شفت الروح وتاري شفت الروح وتاري شديدو مرواي
caashaqii shalay joogay ii kama inta la sheego caashaqii shalay joogay ii kama inta la sheego shaxda la isku degaaye sharafto sharaftoo kalmaahine shacni la'aan yeelasho caashaqii shalay joogay ikamana la sheego caashaqii shalay joogay ikamana la sheego shaxda la isku degaaye sharaftood sharaftood kalmaahe shacni la'aan yeelasho